bismillah raadiyo daljir aad iyo aad baan idiin ammaanaya runtii uguna faraxsanahay inaan idin siiyo interviewgan ama warbixintan waqtiga hadda aad tilmaantay ka horna meelihii aan aada iyo aada ula xiriiri jiray buu raadiyo daljir ka mid ahaa dadka aan wararkooda aada u dhegeysanno oo dibadaha iyo aan ka dhegeysanno wuu ka mid yahay waxaana idinka rajeynayaa inaad howlahaas mujtamaca wargelintiisa iyo warar xaqaa'iqa aad siisaan aad sii wadaan aad baad ugu mahadsantihiin intaa kadib haddii aan u gudbo saaad la socoto horta marka koowaad anigu waxaan ahay nin muwaatina nin hadda siyaasad iyo howlo ku jira ma ahi taswa qodobka koowaad aan rabo qof walba inuu ogyahay waxaan hadda wadaa barnaamijka aan u imid oo culays badan soo saaray waqti badanna iiga baxay bal arinta dalka wixii laga qaban karo dhibaatooyinka badanoo haysta wixii koobaad oo aan xooga saaray waxay ahayd waddo isku xiri doonta magaalada dangoroyo iyo magaalada weyn ee taariikhiga ah ee soomaaliya taariikhi ahaan dhulka ugu dheer waxyaabaha taariikhiga dalka soomaaliya laga qiimeeya waxyaabihii ugu qiimaha badnaana ay ku yaalaan sida sarta cajaa'ib kale oo sayid maxamed cabdulla xasan oo boqol iyo siyaado dhisan hadda dhul beeraley ah dhul badeed ah dhul maxaanku iraada xooleed ah dhulkaas oo khayrkiisi aan laga faa'iideysan xuma wadda xumo awgeed inaan waddadaa wax ka qabanno baan u imid waxaa ilaahay aan uga shukriyeynaa inaan shaqo aan caadi ahayn qabanay ilaa hadda oo ay ka mid tahay magaalada dangorayo ilaa iyo buuralafo meesha la yiraahdo oo ayl afartan kilomitr u jirta oo waddo hore oo ayl awal laga soo qaaday ay soo gaartay siddeetanka kilomitir oo ahaa dhulka jidka ugu xun in aan jidkaas ka qabanay laba howlood oo waaweyn mid waxay yidhahdaan clearance oo ah jidkii in la banneeyo dhirta laga jaro dhagaxa laga qaado dhulka godka la buuxiyo wixii taagan laga qaado iyo mid ah survey and soil analysis oo ah in dhulka wadada toosnideeda waxyaabaha ay u baahan tahay dhismaheeda ciiddeeda qeexideeda yani waxa ay qaadi karto hadhowto in la eego laba barnaamij aada u ballaaran baan siddeetan kilomitr ku dhammaynay waqti aada iyo aada u yar oo ay aada ula yaabeen injineeradii markii hore qadaray inay ku bixi doonto waqti aada u dheer oo sanad iyo ka badan ah lacag milyan ka badanna ay ku bixi doonto wixii oo dhan wax aada iyo aada uga yar baa ilaahay noogu sahlay oon qabanay qaybahii kale oo kasii xooga badnaana waa dhiman yihiin oo ay ka mid tahay caro jaya in la mariyo oo ay kaloo ka mid tahay laami in aakhirka la mariyo waddadaas oo waddooyinka soomaaliya hadda kaga duwan oo number kow ay noqon doonto ballaarkeeda ballaarka waddooyinkeenna waa weyn oo isku xira dalka waa lix mitir iyo waxyaaba yar oo shoulders ay yihaahdaan oo nus nus labada dhinaca waddadaani waxaan hadda banaynay lix iyo toban mitir wax ku dhow saddex laabka waddooyinkeena ugu waaweyn dalka bay noqon doontaa laamiga intii la rabo baa la saarsan karaa laakiin in jidkaasi u bannaan yahay faa'iidooyinka jidkii dhisidiisii iyo diverty road wax la yiraahdo ama maxaan ku iraahdaa maxay ahay bypass waxyaabaha jidka markii waddada laamiga la dhisaayo waxay baabuurta u baahan yihiin jid kaloo ay maraan marka in jidkii labadii u qaybsami karo intii laba kharash u bixi lahaa iyadana waanway faa'iidada ay leedahay bay ka mid tahay haddii waddadaa la dhisana hadhowda waxay horseedi doontaa dekeda dee weyn in laga furo ayl haddii rabo in laga qodo xoolaha laga soo dhoofinayo waxaasoo dhan caafimaadka inay u sahli doonto marka waddadaa intaasaanu hadda soo faar ka qabanay qaybihii kalena waxaanu ugu jiraa cambayn iyo xoola ururin saad ogtihiin waxaa dalka ka dhacay abaar aada iyo aada iyo aada u culus oo taariikhda hadda la xusuusan yahay oo soomaaliya tan oo kale aysan soo marin sidaa darteed dadkii ka qeyb qaadashadii ay wixii kaga qeyb qaadan lahaayeen haddee waxay xoolahoodii dhaafeen iyo waxa waxa ay haystaan iyada laftoodu la daalaadhacaynayo weeye marka intay xaalku u hagaagayo iyadana waa sugaynaa waddanka oo maaragtay howlo badan ay haystaan awgeed marka dhinacii contributionka dadka iyagoo diyaar aada ula ah oo si aan caadi ahayn noo soo dhoweeyey oo dariiqyada meeshan marmar laygu qabsado aan aada ula yaabay yacni dadkeenu inay dad wanaagsan yihiin oo maaragtay fadhiga la iiga kacayo la ii ducaynayo oo laleeyahay maaragtay waxaa qabatay wax caadiya ma aha dee waxay tusaysaa hadday lacag ahayn lahaayeen inay bixin lahaayeen marka marka markii wadcigu inoo hagaago xaaladaas xaalad ka fiican inay soo gaarto waxaan rajaynayaa dalka gudihiisana in lagaga qeyb qaato hadda dhaqaalaha intaa la eg waxaa ku bixiyey organization aan anagu waa hore ka asaasnay dalka canada oo la yidhaahdo somali relief network of north america ururka samafalka soomaaliyeed ee waqooyiga america ayaan ilaa hadda hawshaa ku qabanay taasi waa dhinaca wadada dhinaca kale maanta aynu hadda joogno oo ah lixda february sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka sida aan idinsoo tusayba waxaanu haynaa oon maanta halkan magaalada garowe ku qalaynaa labaatan neef oo xoolo ah iyo bariis iyo ma arkaysaa wixii la socday oo ah in aan runtii maantay cunto siino ilaa dad afar boqol oo qof gaaraya inaan maanta cunto siino oo isugu jira haween caruur dad waayeel ah iyo dadka mucawiqiinta ama handicabska gaar ahaan xerada dadka indhahala iyo keyrkoodba inaan u qeybino maanta qadadaas qadadaas waxay qeyb ka tahay in dadkeenni iyo dalkeenni aynu xasuusanno oo waxay yidhaahdaan mahmaha cajiiba baa jirto fiqigoo la yidhaahdo maa laa yu'taa kulluhu laa yutraku jullu haddaan wixii la wada heli karin lagama wada tago macnaha haddii qof waliba wuxuun ku taarsado dadkiisii iyo dalkiisii dee waxbay tari waxa ugu liita inaad tidhaahdo haddaanan baahidii oo dhan tiri karin dee waxba ka qaban maayo caqli fiican ma aha marka dee qof waliba hadduu intaa in la-e ka qabto waxaan rajaynayaa wax badan inay dalka ka qaban doonto dalkao dhan baahidiisa la kafayn doono marka barnaamijkaanu wadno waa kaa waxaan marka aan leeyahay oo halkan uga baaqayaa idaacadda daljir rabaa inaan dadka ka gaarsiiyo laba arrimood midi waxay tahay dadkeena iyo dalkeena markay dhiban yihiin qof walbow ama dalka joog ama dibad joog ama baabishtari ahow ama xoolo badan lahow ama wax yar lahow dadka iyo dalka in wax lala qabto oo qof walbow intaa ka qayb qaadan karto inaad kaga qayb qaadato taas ummadda guud ahaaneed baan u diraya qaybta labaad oo aan rabo inaan u dirana waxaa weeye waddada hadda aanu wadno waa waddo u baahan qof waliba inuu wax ku darsado intay doontaba dhaqaalihiisu ha noqdo haddaad neef xoolaa ku daraysid haddaad gaari iyo kaga qeyb qaadanaysid waxyaabaan u baahannahay baalooyinka iyo rulooyinka iyo maxaan ku ihahdaa baldosariska iyo waa ama ama ama iska rogada ama waa wax fiican haddaad volunteer jidka ka qeyb qaadanaysona la dhisaysid waa fiican